habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin kuna soo dhowaada qodobada ugu dooroon warkayaga habeen wasiirka warfaafinta somalilan oo dowladda soomaaliya ku eedeeyey inay ku fashilantay sugidda amniga caasimadda iyo guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka banaadir oo ka jawaabay arrintaas dowladda soomaaliya oo dalka turkiga u qaaday dhaawacyada qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii kala duwanaa ee ka dhacay isgoyska soobe ee muqdisho xukuumadda soomaaliya oo sheegtay in al-shabaab khasaaro culus lagu gaarsiiyey dagaaladii ka dhacay gobollada dalka xubna al-shabaab u qaabilsanaa soo ururinta lacagaha oo isku dhiibay ciidanka xoogga dalka ee ku sugan deegaanka warciise ee gobolka shabeellaha dhexe wasiire ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya oo maanta booqday xarunta gurmadka degdega ah ee qaraxii soobe labo kuna wareejiyey deeq lacageed dunida inteeda kale wararkaan idinkaga heynana waxaa ugu dooroon madaxweynaha dalka kenya oo khudbad u jeediyey ciidamada kenya ee ku sii jeeda dalka koongoda dimuqraadiga
warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
habeen wanaagsan waa arbaco labada bisha nofembar sanada laba kun labaiy labaatan dulmarka warkayga habeen ayaad maqasheen markana kusoo dhawaada qodobadii oo intaasi ka faahfaahsan wasiirka warfaafinta somalilan ayaa waxauu dowlada soomaaliya ku eedeeyey inay ku fashilantay sugidda amniga caasimadda kadib qaraxyadii kala duwanaa ee ka dhacay isgooska soobe ee magaalada muqdisho wasiirka warfaafinta somalilan salemaan cali koore ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay ku fashilantay sugidda amniga caasimadda isagoona sidoo kale sheegay in wakhtigan aysan soomaaliya aysan ahayn wakhtigii ay ka hadli laheyd arrimaha somalilan oo ay sugto amniga caasimadda iyo dadka ku geeriyoonaya qaraxyada kala duwan ee caasimadda ka dhacaya waa sida hadalka uu dhacay waa sida hadalka uu haddaase nimanka xamar jooga ku idhaahdo waxaa mas-uuliyad idinka baahan dadka hortiinna ku dhimanaya ee saddexsaddexda boqol oo qof loo hortiinna saddexda boqol ee qof ee ku dhimanaya ayaa mas-uuliyad idinka baahnee somalilan mas-uuliyad idinkama baahna miyaa khaldana inahaa rag baa igu duray ama gabdhaba dhedee ayaa laga yaabaa inay ugu dureen laakiin qof kasta oo bili'aadana oo dhibi soo gaadhay dhibtiisa waannu ka xunnahay haddaannu wax weyn oo aannu tari karna haynana waad tari lahayn waxayna naga mudan yihiin taageero iyo gargaar laakiin hoggaaminta xuni waxay keentaa in dadka noloshu ku faylgaroobaan oo ay nabadgelyada ku faylgaroobaan oo ay caafimaadka ku faylgaroobaan oo ay waxbarashada ku faylgaroobaan oo ay noqon waayaan dad si fiican u nool marka kuwa aan wax ku idhi waa kuwa hoggaaminaya
wasiirka warfaafinta somalilan saleemaan cali koore ayuu kaasi ah dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir cali yare cali ayaa mar isaguna su-aashaasi wax laga weydiiyey kuna aadan hadalkan kasoo eriyay wasiirka warfaafinta ayaa dhankiisana waxuu yiri isaga dadka somalilan marka la yidhahdo arrimaha dhaqanka marka laga hadlo waa dadka soomaalida dhankaas loo daba fariista dhaqanka marka imaato gaar ahaana wasiir ka hadlay reerka uu ka soo jeedo oo daraawiishta dhaqanka soomaaliga marka la yidhahdo waa reeraha ugu facaweyli ku jiraan arrintaas fila waayan uu noqotay laakiin sidii hore aan u sheegay hadda kama jawaabayno horta bal meydkaan aasanno meydkaan aasanno waa u soo jeesan doonnaa laakiin runtii arrintaas arrin naga qabata walaalaheen ma ahayn dhaqan baa jira dad walaalaan nahay hilibaa isugu keen yaalla dhibaata markay naga dhacday noo soo gurmi jireen markay iga ku dhacdaan u gurmi jirnay suuqa waahayna ugu dambeeye marka xisbiga uu ka tirsan yahay kulmihii inuu yahaan qiyaasaya madaxweynaha somalilan madaxweyne muuse biixa cabdi reerka uu ka soo jeedo bulshada gaar ahaan dhallinyarada maadaama anaga si gaar aan dhallinyarada saaxiib oo lahay dhallinyarada waxaan rabnaa arrintaas in laga jawaabo lakiin annago hadda kama jawaabayno meydkaan aasanno dhaawacaan daawaysanno kadib aan waxaynu ga aadda ka dhihi doonaa
gudoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda gobolka banaadir cali yare ayuu kaasi ahaa dowladda federaalk soomaaliyana waxa ay dalka tarkiga u qaaday dhaawacyada qaar ka mid ah dadka ku dhaawacmay qaraxyadii soobe labo oo ka dhacay isgooska soobe kaas oo khasaare aada u baxad weyn geystay maxamed iidle ayaa warkan diyaar ah dowladda soomaaliya ayaa galabta waxa ay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ay ka qaaday qaybtii ugu horreysay ee dhaawacyada dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii ka dhacay sagaaliyo labaatankii bishan isgoyska soobe ee magaalada muqdisho diyaarad qaas ah oo ambalaas ah islamarkaana ay leedahay dowladda waddanka turkiga ayaa dhaawacyadan ka qaaday magaalada muqdisho gaarhaan garoonka diyaaradaha aadan cadde iyadoo geyn doonta waddanka turkiga si halkaas dawo iyo dabiib caafimaad ay uga helaan dadka la qaaday waxaa ku jiray korneel mahad cabdi cumar mahad korow oo ah taliyaha qaybta weliyo cadde ee ciidanka booliska soomaaliya kaas oo ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay isgoyska zobe ee magaalada muqdisho sidoo kale waxaa ku jira saddex qofood oo kale kuwaas oo diyaaraddan ambalaasta ah ay ka qaaday galabta garoonka diyaaradaha aadan cadde iyadoo ku wajahan waddanka turkiga saraakiil ka tirsan qaybaha kala duwan ee ciidanka dowladda federaalka ayaa ku sugnaa garoonka diyaaradaha aadan cadde halkaas oo ay ka sagootiyeen ah dhaawacyada mas-uuliyiintan uu ku jiray taliyihii qaybta weliyo cadde ee ciidanka booliska soomaaliya korneel mahad korow wasiire ka tirsan xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa iyaguna sidoo kale goobjoog ka ahaa qaadidda dhaawacyadan loo qaaday waddanka turkiga oo noqonaya qaybtii koowaad ee dowladda soomaaliya ay u qaado waddanka turkiga si halkaas loogu soo daweeyo dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa horey u sheegtay in mas-uuliyad gaar ah ay iska saarayso qaadidda dadka dhaawacyada qaba ee ku waxyeeloobay qaraxyadii ka dhacay isgoyska soobe sagaaliyo labaatankii bishan oo ku beegnayd sabtidii lasoo dhaafay dhammaan wasiir dowlaha waxaan sidaa halkan hadda waxaa la qaaday dhaawacii koobaad waxaa la qaaday afar bukaan sidoo kale waxay noo keeneen afar dhakhtar oo samaysa qalliinka jirka waxaan runtii rabaa inaan caddeeyo oo bulshadan u caddeeyo waxaa jira in si badan loo wareejiyey in la kale fadli yeelay dadkii bukaanka ahaa oo walaalaheen ahaa awalan waxaan rabaa in aan ihahdo horta ma jirto sabab dad walaalaheena oo annaga aan mas-uuliyintoodii nahay loo kale fadli yeelo oo loo kale laxa jeclaysto ma jirto sida aad ka warqabtaan dowladda annaga aan walaalaha iyo saaxiibada nahay ee turkiga waxaa jira habraacyo ee dadkas ay noo kaalmaynaysa aan marsi ay u maraan waxaa ka mid ah isbitaalkooda digfeer inuu caddeeyo in dadkaas aan dalka wax looga qaban karin habraacaas ayaga uu gaar u yahay marka afartan bukaan oo hadda la qaaday waa bukaanadii yaalla digfeer oo habraacii turkidu ay ku qaadaan dhaawacyada oo safaaraddooda iyo dowladdooda iyo wasaaraddooda caafimaadku ay ku aqbasho bukaanadii maray weeye bukaanada kale waa jiri waa jiri karaan bukaanada ka culus kuwan laakiin isbitaallo kale yaalleen ixsaanka labaad oo ay noo sameeyeen waxaa weeye isla halkan ayuu safiirka amar ku bixiyey in dhaawacyadii kale la soo qaado oo iyagana digfeer la geeyo wasaaradda caafimaadka iyo muxuu ahaa safaaradda turkigana waa uga mahad celinaynaa waxaan rabnaa marka dadka soomaaliyeed runta marka laga hadlo wasaaradda caafimaadka oo wasiirka iyo wasiiru dowlaha nagala joogaan iyo tiimka kale shaqo weyn oo ay tahay inaan la dhaliilina loo mahadnaqo iyay qabteen dadkana in laga abaal dhaca maaha walaalayaal marka dee waxaa loo baahan yahay in qofkii wax qabta ugu yaraan maaragtay hadal wanaagsan lagu yidhaahdo
maanta waxaan u joognaa halkan inaan aan u imaadnay halkan garoonka diyaaradaha aadan cadde international waxaan u imaadnay inaan la wareegno daawo iyo dhakhaatiir ay noo soo dirtay dowladda walaalaha anna ee turkiga ayadoo ka jawaabayso baaqii madaxweynaha iyo xukuumadda guud ahaan ee ay ku dalbadeen in lala soo gaaro dhakhaatiir iyo daawo si loogu gurmado dadkii ay maaragtay qaraxyada khawaarijta ay waxyeeleeyeen sidoo kale walaalaheen dowladda turkiga xog ay ka heleen isbitaalkooda halkan ku yaalla rajal dayb ordogan oo ka codsaday in afar qof oo xaaladdooda ay adag tahay la qaado ayaa waxay go'aansadeen in afar qof ay qaadaan diyaarad ambalaas afar qof qaada ayay soo direen sagootintoodana halkan ayaan u joognaa sidoo kale waxaan u sheegaynaa shacabka soomaaliyeed in maanta dhakhaatiirta ugu horraysay aan dalbanay ayna soo gaartay afar oo dhammaantood balastic sarjan ah oo dadka wejiyada iyo ay ka burbureen maaragtay inay hagaajiyaan iyo dadka gubtay iyo inay wax ka qabtaan loogu talagalay berito insha allahu tacala waxaanu soo gaari doonaa dhakhaatiir ayagana kale oo dowladda etoobiya ka imaanayo insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa dhakhaatiirteennii hore ee dadaalka wadday iyo maaragtay dhakhaatiirtaas noo imaanaysa markay ishkaashadaan dhammaan kaysaska adag in wax loo qaban doono ayaan rajaynaynaa intii loo arko haddana in maaragtay inta lagu xallin karinna maxamed iidle warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
xukuumadda soomaaliyana waxa ay sheegtay in al-shabaab khasaaro xooggan lagu gaarsiiyey dagaaladii ka dhacay gobollada dalka cabdinaasir deefu ayaa la diyaar ah kulan duca i xus oo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka ee soomaaliya maanta uu qabtay magaalada muqdisho dadkii soomaaliyeed ee markaas ku dhintay qaraxyadii mataanaha ee ka dhacay isgoyska soobee muqdisho ayaa waxa ay soo qabanqaabisay wasaaradda waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ugu horeeyo wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi kulanka waxaa sidoo kale qayb ka hagaasimay waaxiidyo qaar ka tirsan dowladda oo markaas kulankaas soo agaasimay islamarkaana ay hadallo ay ka jeedeen agaasimaha guud ee wasaaradda gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ciiduruus macalin xasan oo kulanka ka hadlaya ayaa waxa uu tacsiiyey ama u tacsiiyey dadkii ku dhintay qaraxdii sooba ka dhacay isagoona alle ugu baryey intii dhaawacyada in caafimaad deg deg uu siiyo intii markaa ku dhimatana janaatul furdooso ka waraabiyo dhinaca kale kulanka waxaa ka hadlayay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta axmed macalin fiqi ayaa waxa uu sheegay in al-shabaab maalintii ay qaraxyadan ka geysanayeen magaalada muqdisho gaarhaan isgoyska soobe ay dagaallo ay ugu furnaayeen meelo kale oo gobolada dalka ka mid ah isagoo sheegay in dagaaladaas ay usoo taagwaayeen kadibna ay sameeyeen iskudayga in shacabka ku nool magaalada muqdisho ay ku laayaan qaraxin ay u diyaareen si uu hadalku dhigay axmed macalin fiqi ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in dadka soomaalida xilligan ay soo jeedaan ayna tashadeen maadaama buuriye al-shabaab ay usoo jeestay inay laayaan ardayda haweenka iyo caruurta qeybahooda kala duwan oo aan waxba galabsan si uu hadalku dhigay wasiirka arrimaha gudaha federaalka oo kulanka ducada iyo xuska loogu sameeyey magaalada muqdisho ka qaybgalay dadkii ku dhintay isgoyska soobe
dadkii soomaaliyeed ee walaalaha ina ahaa ee khawaarijtu ay ku xasuuqday iskoyska zoobe kuwii hantidoodu ay ku burburtay kuwii ku dhaawacmay kuwii ku dhintay kuwii ku agoontoobay kuwii rajada ku noqday kuwii maaragtay murugada ay soo waajahday ayagoo faraxsan oo qoysas badana dadka noocaas oo tirada badan oo waxba galabsan oo goob dagaal aan joogin oo aan hubaysnayn oo aan maaragtay xataa haddii la dhihi lahaa dadkii dirirayay we aan dirirayn oo si nabadgelyo ah goobahoodii shaqada iyo dhulkoodii u socday dadka kuwaas ayadoo weliba nimanka khawaarijta ah ay furimo badan oo ay ka diriri karaan ay u furan yihiin maalinkaas dagaal baa uga furnaa masaajid cali gaduud maalinkaas hiiraan baa dagaal uga furnaa maalinkaas galgaduud buu uga furnaa maalinkaas bakool buu uga furnaa shabeellada hoosuu uga furnaa meel kastoo furina ayaa dagaaladoodu ka furnaayeen intay halkaa ka soo jiireeyeen oo ka soo baqdeen ayay cara iyo xasuuq u geysteen dadkii kilomitr for kilomitr fif joogay maalinkii sagaallabaatankii bishii tobnaad nimankaas marka fulayada ah dhibaatadaas ay geysteen baa dadka soomaaliyeed oo dhan qayb ka ahaayeen ay ka dhiidhiyaan wasaaradda arrimaha guduhuna ayaguna qaybtooda ayay uga dhiidhiyeen runtii waxaa farriin cad ah in dadkii soomaaliyeed oo dhan ay u soo jeesteen oo awal isqarin jiray oo culimmo lahaa oo haween lahaa oo dhallinyaro lahaa oo bulshada qaybaheeda kale dowladda lafteeda lahaa inay u soo jeesteen in bannaanka lala yimaado in nimankaas la nacay in khawaarijtaas la nacay lagu nacay ficilkooda xun lagu nacay qallooca diinta ay aaminsan yihiin lagu nacay arxandarradooda lagu nacay bini'aadamyaridooda lagu nacay inaysa dan soomaaliyeedba wadinba oo ummadda soomaaliyeed ay ka hor taagan yihiin dowladnimadoodii iyo nabaddoodii ummaddii soomaaliyeed waa taasaa waa soo jeesatay maantana waxay leeyihiin maya khawaarijta maantay waxay la taagan yihiin inay ayidaan taageeraan howlaha dib xoraynta
dhanka kalena haddaan eegno xubno al-shabaab u qaabilsanaa soo ururinta lacagaha ayaa isku dhiibay ciidanka xoogga dalka ee ku sugan deegaanka warciisa ee gobolka shabeellaha dhexe cali shiikho iyo xasan macalim waa labo oday oo da ah kuwaasoo al-shabaab u qaabilsanaa lacagaha soo ururinta iyo handadaada dadka marka hore calishiikh ayaa hadli doona marka kalena ama marka ku xigtan waxaa hadli doona xasan macalim faahfaahin ayna ka bixin doonaan waxyaabaha ay qaban jireen cali shiikow nuuraa la yidhi aniga waxaan u qaban jiray waxaan qaabilsanaay intuu joogo dhan waxaan u qaban jiray tabarucaadkaan u qaadi jiray seko waa u qaadi jiray waxaan ka shaqay jiray waddanka ceeldheer madow oo waqooyi u xega mahamus kala dugnaansho waa dareemaaho haddaan alxamdulilah shukri xuraan ahay ilmahaygaan la jiraa dhallinyaradiidaan la jiraa laakiin markaas wax qasban camalaan u ekay waxaan u dhahaa imaada oo maaragtaa soo gala ilmahan dhallinyarada oo maaragta dalka isuhuraaya aan la dirna imaadan dhah waxaa la yidhaha aniga magaciiga xasan macali ismaan muude magacayga saasaa la yidhaahaa waxaan leeahay maanta anunka waxaan ahay aniga nabadoon oo beesha maxamed muuse cidda curadkeerina waa ahay ninka u curadsan oo warka bellaabay jiraan ahay aniga waxaan la shaqayhayay xilliga horo maanta la yidhaaho abaartii dhibaclay maanta la yidhaaho oo saddex iyo toban sano laga joogo aan shaqay jiray laakiin kabacdi waa iska dhaafay muddo shan sana marka dhibaato iyo rafaadna waa soo marnay ay nagu haayeen shabaab aniga haddan ku maqlaaya gurigayga laygala baxa habeen nala shaqay daraaddeed marka haddii ilaahay naasukayna keenay dowladda iyo anunka waxay ila tahay inaan nasri u baxnay oo rafaadkii aan ka raysannay dadka duurka ku jirana waxaan leeahay inuu isu yimaadaan ay duurka dhibaatada ka soo baxaan ee wada shaqayn guud aan yeelanno dadka baldaanka ka qaxana inuu yimaado dadkaana u xurnimo meeshaan ay ku joogaan saasaan leeahay wixii shabaab rijaaq ku haaya oo asle hadda waa imaahayana waa go'aanaan kal qaadannay saan u naha dowladda iyo qabiilka anugu isgarabsahayna nabadoonaan ka ahay nabadoon ciddaan nabadoon ka ahay oo nabadoonnimada waxaan dhihi jiray xoolahana arey iska keena yaan laydan dilin nimanka dhowr haddan baabuurkii la soo qabto iyo qoftii lasoo qabtaan soo dabakici jiray marka xoolaha iska dhiiba aan dhihi jiray aad ku fakatiinay ragow waxaan u diraa inay si nadaama oo kalsooniya ay ku yimaadaan cidda imaadiidana ay dhib la kulmayso aysan dadka ku muuquf ahayn ee walaalnimo iyo weji iyo dowladnimo iyo magaca dowladda iyo magaca walaalnimo aysan ka muuqan ay qoftaas qof leexatay oo qabiilkaba aan muraad ka lahayn haddii lasoo qabanno tillaabo laga qaadi doono saasaan ugu baaqaya aniga ganacsigiina furdha nin walbow meeshaad ka shaqayhaysa imaad dukaamanka ha la furo maqaayadaha ha la furo nabad ha lagu joogo meeshaa nabadaha ka jirta gacanta dowladda qofta soo gasha wax dhibaatay haya ma jira dowladda baari waay
guud ahaan warkii habeen aada habeenimadan kala socoteen raadiyaha dalsan waa naginta
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warla helyaabaa talal hel